Siciid Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ku shaqaysta xirfadda gacanta gaar ahaan qalista xoolaha. Xirfadda qalista xoolaha ayuu ku shaqaystaa xilliyada ciida iyadoo guryaha uu ugu tago dadka doonaya in xoolaha loo qalo si ay u shaqaystaan. Haddaba waaga Siciid Yuusuf oo ka warbixinaya xirfadiisa waxa ku dhaliyay iyo sida uu noloshiisa uga maareeyo.
oo toddoba sano eriga oo danta loo qabo oo qalo ama geeri ha ahaato ama ciid ha ahaato ama aroos ha ahaato toddoba sano aanan ka shaqaystaa oo xoolo qalaan ahay wax badanaan kala kulme Ha, faa'iido iyo khasaare waa kala kulme dad fiican dad xun waxaasoo dhan baa la kulme Ha. way dhib badan tahay way dhib badan tahay cashaan nafaa gooysa adina naf kalaa tahay way dhib badan tahay qaabkan waxaa u shaqaystaa waa shaqo kale maba leh ama dameer in wado ama in xoolo khalkaas u helo ama geedafag in helo maarata saasaa muruqmaal u ahay marka shaqadaa meesha iga gashibo waa ka maaraysan karaa haddaa helo ama geedafaga ha noqoto ama khalka ha noqoto cid waa ka maaray karaa arfa arfada hadda maanta annaga waa xaggaan waaba iska yareedbo oo shaqo fiican maba helin laba neef oo xaafadda besaa soo hele wax kale maba soo helin waana ka imidabo haa waxay ka dambeeya nasiibkeeda qabaa waa kaasa subaxdii markii la hel shaqada ay ugu fiican tahay mar duuray kugu soo mar galabay kugu soo aaday waqti nugu soo aadaan iska shaqaysana marba hunguriyaanaha oo muruqmaalanaha hadduu ilaahay geersi haa in kusii dhex jirwaar hadduu alla yidhaaho camal kale maba haayabo